mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kala fadhiga shanaad kulankiisa wadajirka ahaa ee saddexaad waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo uu wehelinayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ajandaha kulankan waxa uu ahaa akhrinta labaad ee warbixinta xisaab xirka sanad miisaaniyeedkii waxaana guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda ee baarlamaanka uu xubnaha labada aqal u faahfaahiyey warbixinta xisaab xirka miisaaniyadda intaasi kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka dooday xisaab xirka sanad miisaaniyaadkii waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare oo kulanka soo xiray uu sheegay in laga bilaabo maanta lasoo gabagabeeyey ka doodista xisaab xirka sanad miisaaniyaadkii islamarkaana guddiga maaliyadda ee labada aqal dib loogu celiyey si uu usoo diyaariyo akhrinta saddexaad dibna ugu soo celinayo golaha